bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعيn ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النasائي raximh اllah tacalى kitaabu اlqiblati qibladii ayuu u kitaab yahay kitaabkan wuxuu uga hadlayaa qiblada iyo meelaha loo tukanayo xaggooda waxa ku saabsan ayuu uga waramaya qaala baabu istiqbaali alqiblati qiblada ujeesashadeeda xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay wabilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu ismaaciila bni ibraahiima qaala xadahanaa isxaaqu bnu yuusuf alsraq moxamed ibni ismaaciil ibni ibraahiima bni culaya waay qaala xadahanaa isxaaqu bnu yuusuf alsraq can zakariya bni abi zaa'idata can abi isxaaqa can ilbaraa'i bni caazibin qaala qadima rasuulu llahi sal l slama nebigaa soo galay fasallaa naxwa beyt lmaqdis beyt almaqdis xaggeeda ayuu u jeestay sittata cashara shahran lix iyo toban bilood waa jismiyey marka riwaayadan zakariyana waa lagu mutaabaceeyey oo sittata cashara shahran in la jasmiyo min gayri shakin abulaxwas ayaa ka mid ah ragga ku mutaabaceeyey muslim baana warinayo can ababulaxwas can abi isxaaq ibnu xajarna wuxuu markuu owjuhda xadiidkan saddex qaab ayaa loo wariyey sittata cashara waa la wariyey sabcata casharana waa la wariyey sittata cashara ow sabcata casharana waa la wariyey bishaki qofkii marka ibnu xajar baa jamciyey sittata cashara qofkii yidhi wuxuu ka saaray bishii uu soo galay iyo ama bishaas lagu jiray markaas ayuu ka bixiyey ee qofkii sabca cashara yidhina wuxuu ku daray taas bisha markaas lagu jiro ama midii markaa uu soo galay ayuu markaa ku daray yacnii bil dhiman buu ku daray marka kasrigii buu buuxiyey jajabkii buu buuxiyey markaasi toddobiyo toban buu saa u yidhi ee qofkii calaa wajhi shaki ku wariyeyna labadaa un bay u kala qaybsamee ayb uma inahu wujiha ila alkacbati kacbadaa loo jeediyey famara rajulun markaa markii dambe kacbadaa loo jeediyey famara rajulun nin ayaa soo maray qad kaana sallaa maca nabiyi sal l slama ahaa nebiga inuu la tukaday calaa qowmin buu soo maray qolo min alansaari ansaarta ka mid ah faqaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan marqaati ka ahay ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama nebiga qad wujiha ila اlkacbati kacbada in loo jeediyey baan marqaati ka ahay buu yidhi faاnxarafuu ila اlkacbati kacbadii bay u wareegsadeen marka xaggeeda awal qibladii beyt اlmaqdis waa la bedelay waa wareegsadeen waxay u wareegsadeen kacbada marka qad wujiha ila اlkacbati ou ka rabaa marka markii hore beyt اlmaqdis baa loo jeesan jiray kolkii uu nebiga maka joogay ee salaada uu dukanayana beytalmaqdis unbuu u jeesa jiray laakiin markii uu masjidulxaraamka ku tukanayo biimkaanihi waxaa suuragal u ahayd inuu kacbadana qaabilo beytalmaqdisna uu qaabilo leanna qofka kacbada ku jiro masjidulxaraamka ku dhex jiro meeshuu doonuu kacbada uga soo jeesa karaa marka dhinacii beytalmaqdisna ka xigay ayuu uga soo jeesa jiray kacbada oo marka uu istaago wejigiisa meesha oo beytalmaqdisna oo uga horeeyo hortiisa uu yahay kacbadiina markaas hortiisa ay noqon karto ayuu ku aadisa jiray laakiin markii madiino la yimid taas suuragal waa noqon weysay lix iyo toban bilood kadib waa la wareejiyey marka sidaan baa la kacbadii baa loo jeediyey aayaddaana marka ujeediso fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam qaala baabu alxaali alatii yajuusu calayha istiqbaalu gayri اlqibla baabu bayaani alxaali xaalkii caddayntiisii uu baab yahay allatii xaalka oo yajuusu calayhaa uu bannaan yahay korkeeda istiqbaalu gayri اlqiblati qiblada meel aan ahayn in la qaabilo xaaladda ay bannaan tahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malik bni anas can cabdillaahi bni diinaar can ibni cumara qaala kaana rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu ahaa yusallii calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa ayuu ku tukanayay fi safari safarka dhexdiisa xaydumaa meel kastoo tawajahad bihi ay ula jeesato marka meel allaale meeshay ula jeesato ayuu u jeesanayay marka maxaa la yidhi xaaladii marka waa calaa raaxilatihi fi safari waa xaaladda uu safarka ku jiro gaadiidna uu saaran yahay waxaa kaloo weheliso sida riwaayada dambe ay keeni doonto salaada sunnada ana waayo markaas xaaladii marka waa saddex xaaladood waa inuu sunno tukanayo waa inuu gaadiid korkiisa fuushan yahay waa inuu safar ku jiro saddexdaa markuu isku haysto ayaa qiblada inuu ka jeestaa ay u bannaan tahay qaala maalikun maalik waxa uu yihi qaala cabdullaahi bnu diinaar wa kaana bnu cumara yafcalu dalika ibnu cumar wuxuu ahaa sidaa inuu yeelayay isagana wa bihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad wahuwa abuu muusa atujiibiy laqabuhu zuqbah ayaa layidhaha hiqatun qaala akhbarana bnu wahbin qaala abarana akhbaranii yunus wahuwa bnu yaziid alayliyu an can ibni shihaab can saalimin can cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusallii cala araaxilati gaadiidka korkiisuu ku tukanayay qibala ayi wajhin jiha kasto xaggeeda oo tawajaha bihi oo ula jeesto wayuutiru waa witrinaya calayhaa daabadda korkeeda witrka ku tukanayay hayra annahu laakiinse isaga laa yusallii ma tukanaynin calayhaa daabadda korkeeda almaktuubata salaada faradkaa kuma tuka jirin daabadda korkeeda marka salaad sunno ah oo haddana ay jirto daabad korkeeda safarna lagu jira waay marka witrka inuu sunno yahayna waa laga qaadanaa xadiidkan qaala baabu sti qaala baabu istibaanati اlkhaطa'i bacda اlijtihaadi qaladkii caddaantiisa bacda alijtihaadi ijtihaadka ka gadaale inuu qaladkii caddaado yacnii markaad dadaashay meel aada u jeesatay kadib in ay kuu caddaato adiga inaad qaldan qaldan qaldan tahay ama aada qaldanayd meeshii aada qiblada umalaynaysa meelaan ahayn inayba qibladu tahay yani a gefkaagii baa kuu caddaanaya bacda alijtihaad markaad ijtihaaday kadib see la yeelaa marka wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara qaala baynama annaasu xilli dadku biqubaaa qubaa ay ku sugnaayeen fii salaati subxi jaa-ahum waxaa u yimid aatin mid imaanayo faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal l slam rasuulka qad unzila calayhi alleylata cawadan waa lagu soo dejiyey waqad umira waxaana la amray an yastaqbila alqiblata qiblada inuu u jeesto yacnii kacbada waay qiblada asha waa cahdiyo waay yacnii qibladan hadda aada taqaanaan waay macnaha inuu u jeesto yacnii qiblada kacbadii iyo markaan fastaqbiluuhaa ee yacnii kacbadii u jeesta xaggeeda wa kaanat wujuuhuhum wajiyaalkoodu waxay ahayd ila shaami shaam xaggeeday u jeeday fastadaaruu way wareegsadeen markaas ila alkacbati kacbaday usoo wareegsadeen fastadaaruu ila alkacbati kacbadii bay usoo wareegsadeen markaa halka tarjamadan oo kale waana soo marnay halkanna hadda wuu ku keenay macnaha uu ka rabaana waxay tahay qofku hadduu inta dadaalo uu ijtihaad sameeyo qibladii ay meel ula muuqato oo uu u jeesto salaadii uu dukado ama isagoo ku jira loo sheego qibladii halkan maahane waa meel kale la yidhaah waa un wareegsanayaa meeshii qibladu ay ahayd uu ku ogaaday ayuu u wareegsanayaa hal nin hadalkiisa in la aqbali karana waa laga qaadanayaa lianna waa min baabi khabar hadda ninkan isaga ijtihaad maaha ee waa khabar nebigan arkay buu leeyahy oon la tukaday isagoo kacbada loo jeediyey marka wuxuu ka sheekaynaa wixii nebiga uu ku arkay laakiin hadday tahay ijtihaadkiisa ee ijtihaad ijtihaad ma loo buri karo idinkoo shan qof ah haddaad qiblada garan weysaanoo nin walbaa meel ay ula muuqato nin kastaa meeshay ula muuqato u jeesana ee nin kale adigu raaci maysid ijtihaad ku raaci maysid ayb waxyaaba laakiin aan la dhaafi karinaa jiro mixraabka muslimiintaoo kale masaajidda mixraabyadoodu meeshay u jeedaan magaalooyinka waaweyn waa la raacaa iyada ayb iyo waxyaabaha marka saas oo kale ah ee masaladanna marka culimada saddex qowl bay ka qabaan salaada saa lagu tukaday iyadoo ado u malaynaya qibladu inay meel tahay markaad tukato kadib ay ku caddaato qibladii inaynan meeshaas ahayn amase adoo salaada ku jiraa laguu sheega ma soo bilaabaysaa mase waa uun iska wareeganaysaa ibnulmusayab iyo cataa ibnu abi rabaax iyo caamir ibnu sharaaxiil ashacbi iyo keyrkood waxay ku tageen soo celin ma waajibayso salaaddii asaa ku tukatay ma soo celinaysa laa tajibu licaadatu waana qowl lkuufiyiin abuu xaniifa iyaa sidaa qabaan zuhri iyo imaamu maalik iyo keyrkoodna waxay ku tageen waa la kala qaadaa haddii waqtiga dhexdiisa aa xusuusato ood ogaato iyadoo waqtigii salaadaas aynan dhammaanin waa ku celinaya salaada matalan duhur baad meel qibladii aan ahayn baad u jeesatay adoo idada ijtihaaday kadib baa waxaa kuu caddaaday inaad qaldantay waqtigii duhurka intuu joogo waa soo celinay haddii laakiin laga baxo casir kadib aada soo xusuusata maya iyaguna saasay ku tageen imaamu shaaficina isaga wuxuu ku tegay mar kasta waa la soo celinaya ama yacni bacda alwaqti xusuusna ogow ama yacni fi lwaqti ogow mar walba waa la soo celinaya isaga agtiisa xadiidkanna wuxuu ku jawaabayaa wuxuu leeyahay ijtihaad maba ahaynba nimankan oo marka ay baytalmaqdis u jeedeen qiblo sharci ah waayo qibladay u jeedeen awel ee qof ijtihaad ka qaldamay ma ahan buu leeyahay dadkan soo ma garanin binasin bay ugu jeesteen halkaas ayb laakiin imaamu lbukhaari mas'alo ka xadiid kale u keenaa oo xadiidkii nebiga qisadii dulyadayn qisatu dulyadayn laba ragca markuu ku salaamo noqsaday waa kacay nebiga waa soo jeestay dadkuu kusoo jeestay qibladii waa ka jeestay soo maha dadkiibuu markaa yacni waa loo sheegay markaas uu nebigu qiblada ka jeedayo fii xukmi salaatiiu ku jiraa weli bidaliili inuu salaad ku jira waxaa ku tusaayo labadii ragca waa dhammaystiray meeshii unbuu ka bineeyey meeshii ayuu ka dhammaystiray uu ka bineeyey marka imaamulbukhaari mas'aladan xadiidkaas u keensaday waa wareegsaday dadku kusoo jeestay isagoo saahi ah oo u haysta hilmaansan markii loo sheegay uu ogaadayna inuu salaadii yani aynan weli dhammaanin waa wareegsaday qibladuu u jeestay labadii ragco unbuu dhammaystiray halkaasu ka bineeyey salaaddii sooma bilaabin yani daqiiq waay fiqhiga imaam imaamulbukhaari taasuu isaga u keenay imaamu tirmidina waxaan kusoo marnay xadiidkii caamir bnu rabiica ayuu keenay oo markay saxaabadu habeen mugdi ah khudbada qiblada ay garan waayeenoo nin walba uu calaameeyey meeshuu u jeestay dabadeed ay ogaadeen in meel qiblada aan ahayn ay u jeest jeesteen ee waxba salaadii maynan soo celinin laakiin xadiidkaas imaamu tirmidi wuxuu yidhi laysa isnaaduhu bidaaka waana xadiid daciif isagu hadduu ansixi lahaa mas'alada ijtihaadka isagu daliilo u noqon lahaa laakiin kan mas'aladiisu ijtihaad ma aha ayb asalka mas'aladuna waxay ku xiran tahay qofku shayga qalad uga dhaco ama uu hilmaamo ayaa waxaa loo kala qaadaa ma'muuraad iyo manhiyaad waxaas uu qaladka ugu dhacay hadday yihiin wixii layska reebay dhib ma laha oo soo celin maayo salaadaas oo maalan salaaddii dhexdeedii ayuu qofkii ku dhex hadlay isagoon ogeyn salaadiisa waa wadaa waana sax mar hadduu jaahil yahay ama u hilmaansan yahay lianna tarku lkalaami fi salaati waa min almanhiyaati laakiin wixii ma'muuraadka ahoo layska raba ayaga kan inaad ka tagto u ahaa laakiin kan inaad la timaadaa lagaa rabaa oo maalan rukuucdii dahaaradii sujuudi duma'niinadii waa waajibaad waxyaabahaas waajibaadku waa maqsuudun bidaatihi haddii aada hilmaanto ama adoo jaahilka ah aa ka tagto waad soo celinaysaa cibaadadii ma ansixin mana soconayso lianna shaygan maqsuud bidaatihiba waa dembi ma lihid laakiin waad soo celinayna walidaalika ninkii salaadiisa iska xumeeyey nebiga muxuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli maxaa yeeley shay ma'muuruu ka tegay shaafici marka qaacidadaas buu ku socdaayo marka wuxuu leeyahay istiqbaalu lqiblati waa min alma'muuraati waa haddii sahwi ama hilmaan ama jaahilnimo looga tago dembi male qofka laakiin cibaadadii waa laga rabaa ma gudmin si saxa umaynan gudmin saddexdaa madhab baa marka mas'aladan ku jirta waxaad moodaa nasaa-ina inuu isagu leeyahay ijtihaadka iyo mas'aladan isaga waa isku dareerinayaan bukhaari laftiisana sidaasuu ka agdhow yahay qaala ba sutratu lmusalli qofka musalligee tukanaya sutradiisa sutrada de dabcan qiblada xaggeedaa la dhigtaa xaggeedaana loo tukadaa saas u keenay wa bihi qaala akhbarana alcabaas bnu moxamed wa huwa abulfadl albaqdaadiyu adduuriyu hiqat fadil qaala xadaana cabdullahi bnu yaziid wa huwa almuqri qala xadaanaa xaywat bnu shurayxin can abi lswad wahuwa moxamed bnu cabdiraxmaan bni nawfal almadaniyu yatiimu curwa maxaa isagaa lagala dardaarmay oo koriyey hiqatun can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat su-ila rasuulu lahi sal l slam nabigaa la su-aalay fii gaswati tabuuka dagaalkii tabuuk dhexdiisa waxaa lagu weydiiyey can sutrati lmusalli qofka tukanaya sutradiisa faqaala wuxuu yidhi mihlu mukhirati raxli raxliga meeshiisa dambe wax la eg oo kale ayaa sutro noqon karto raxliga marka waa qoriga geela markaa kor saaran oo qofka raakibka ahee fuushan ou cuskanayo ama jilibkiisa iyo meelaha marka uu ku cuskanayo kaas marka meeshiisa dambe maxay la eg tahay qadru huluthay diraac dhudhunkaas saddex marka loo qeybiyo labadiis meeluu la egyahay nacam taqriiban intaas oo kale ayuu dhirir la egyahay nacam meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa wixii intaa ka yar sutro inaysan gelin oo dhulku wax ka kacsan inuu yahay xadiidka marka sheegayo khadka oo qofka inuu xariiq jeexdo sutro u noqonayo waa daciif inkastoo yacni imaam axmed isagu uu leeyahay maya mudarib maaha maxaa yeele xadiidkan kharaja makhraj albayaan ayuu kasoo baxay sutro noo sheegaa la yidhi nebiga wuxuu ugu sheegay qadra huluthay diraac wax dhan oo iyagu ay garanayaan ayuu markaa ugu mihaaliyey ayib waa khashabada marka uu tiirsanayo ku tiirsanayo qofka raakibka fuushan ayb wa bihi qaala akhbaranaa cubayd llaahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya can cubayd illaahi qal abarana naafic can ibni cumara can الnabiy sal l slama qaala kaana yarkuzu lxirba kaana yarkuzu wuxuu mudaayey ou taagayey alxarbata eebada xarbada marka waxay tahay waranka oo kale waay waa usha markaa hoostana kuleh markaa daab markaa af leh waad warankaoo kale uma yusallii ilayhi xaggiisa ayuu u tukanaayey halkanna marka xarbadaas ayuu wuxuu uga dhigtay sutro ka dhigtay ee xarbada marka way ka dheer tahayba waana ka weyn tahay mithlu mu'akharati raxli shay marka taagan oo la arki karo yaa la rabaa inuu noqdo sutrada xukunkeeda iyada sutrada aimadu waa isku khilaafsan yihiin akharu ahlilcilmi inay sunno tahay bay ku tageen akarkooda waxayna ka qaataan xadiid ibni cabaas nabiga sal l slm ayaan maray buu leeyahay kaana warasuulu llahi sal l slam yusallii ilaa gayri jidaarin nebigana isagoo aan u tukanaynin gidaar ilaa gayri jidaarin imaamu shaafici wuxuu ku fasiray ilaa gayri sutratin riwaayo bazaarna macnahaas waa xoojinayn wuxuu le ilaa gayri shayin yasturuhu saasoo kale dhahaa marka haddii mar laga tegay in ay sunno tahaa meeshaa marka laga qaadanaya qaar badan qaar kale oo ahlucilmiga ka midna waa waajib bay leeyihiin sutrada laakiin salaada ma buraysa sutra la-aan hadduu qofka tukado qaciga marka salaada waxaa gooyo eyga iyana meesheedaan ugu tegayna insha allah qaala baabu lmri bidunuwi min asutrati baabu lmri baabu bayaani lmri amarkii caddayntiisiibuu u baab yahay bidunuwi lays amro u dhowaansho min asutrati sutrada loo dhowaado yacni sutrada in loo soo dhowaado oon laga fogaanin qaala akhbaranaa caliyu bnu xujirin wa isxaaqu bnu mansuurin qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyayna can safwaana bni sulaymin wahuwa almadaniyu abu cabdillahi الzuhriyu mowlaahum hiqat habtun can naafic bni jubayrin wahuwa nowfaliyu hiqat faadil can sahl bni abi xahma qaala qaala rasuulu llahi sal l slama idaa sallaa axadukum midkiin hadduu u tukanaayo ilaa sutratin sutro falyadnu minhaa ha u dhowaado laa yaqdacu shaydaanu shaydaanku ma gooynayo yacni caleyhi korkiisa yacni younan ka goynin shaydaan waa salaatahu salaadiisa shaydaan yaanu salaadiisii ka goynin macnaa ajarkii baa ka nuqsaamaya waay intaa in la egaa marka sutradaa loogaga dhowaanayaa qaala baabu miqdaari dalika kaagaas yacni qadarkiisa caddayntiisii buu u baab yahay intaa in la eg buu usoo dhowaanayaa ayb xadiidkan marka kan hore oo safwaan bnu sulaym safwaan sida looga warinayo waa la ysku khilaafay ibnu cuyayna wuxuu uga wariyey sidaan hadda aan aragnay oo safwaan can naafic can sahl bni abi xahma ciisa bnu muusa bni labiid ibni iyaas alleythi isagana wuu ka wariyey can naafici canhu can naaficin can sahl bni sacdin ayuu ka dhigay ayb shucbana xadiidka waa wariyey can waaqid bni moxamed can safwaan can moxamed bni sahl bni xunayfin can abiihi can الnabiyi sal ا l slam kaas muxuu noqonaa marka mursal can moxamed bni sahl bni xunayf maya an moxamed bni sahl bni xunayfin can abiihi oo sahl bni xunayf waa sax mursal maaha can الnabiyi sal ا l slama abu nucaym baa fi lxilya isagana kusoo saaray shucba qaabka isagana wuxuu ka dhigay min musnadi sahl bni xunayf wa rawaahu daawuud bnu qays alfaraa can naaficin wakhtulifa calayhi bishr bnu sariy can daawuuda bni qays can naafic bni jubayr bni muطcim can abiihi can الnabiyi sal l slam haddana muxuu noqday musnadu jubayr bni muطcim warawaahu bnu wahbin can daawuuda bni qays can naafic bni jubayr bni muطcim can الnabiyi sal l slam naaficna waa taabici waa mursal xadiidkan marka mar waxaa laga dhigay min musnadi jubayr bni muطcim marna musnad sahl bni sacdin marna musnad sahl bni abi xahma marna musnad sahl bni xunayf ayuu noqday ayb marna naafic bni jubayr bni muطcim can الnabiy sal l slam oo mursal ah qaala almaymuniyu qultu liabi cabdillaahi imaam axmeda waxaan ku dhahay buu yidhi kayfa isnaadu xadiidi الnabiyi sal l slm idaa salaa axadukum falyadnu min sutratihi xadiidkaa ka waran qaala saalixun buu yihi laysa biisnaadihi ba'sun ibnu rajabaa kasoo guuriyey fatxulbaarihi alcuqayli fi الضucafaa isagana wuxuu yihi xadiidu sahlin hada haabitun bayhaqina wuxuu yihi qad aqaama isnaadahu sufyaanu bnu cuyayna wa huwa xaafidun xujatun wuxuu leeyahay sufyaanu bnu cuyayna xadiidka waa toosiyey oo markaa waana nin hiqa ah ziyaadadiisu waa la raaca ayb khilaafka ibnu cabdilbarna waa ishaaray laakiin xadiidku inuu xasan yahay ayuu sheegay baabu miqdaari dalika qaala akhbarana moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiin qira'atan calayhi wa ana asmacu can ibni اlqaasim cbdالرحmn بن الqاسm weyaan saaxibu malik qala xadaثnii malik can naafici can cabdالlahi bni cmar ana rasuula الlahi sl ly slm dakla اlkacbata nebigu kacbadiibuu galay wa usaamaة bnu زaydin iyo wa bilaalu وcثmaan bnu طalxata اlxajabiyu ayaa isla galeen faaglaqahaa calayhi korkiisa uu kusoo xiray yani waa isku soo xiray qaala cabdالlahi bni cmar wuxuu yihi fasaأltu bilaala bilaal baan su-aalay xiina kharaja marku soo baxay maada sanaca rasuulu llahi sal l slam nebigu muxuu sameeyey qaala wuxuu yihi jacala camuudan can yasaarihi tiir ayuu wuxuu yeelay bidixdiisa wa camuudeyni can yamiinihi laba tiirna wuxuu iska mariyey midigta ayuu iska mariyey ayb wa halaaata acmidatina waraa'ahu saddex tiirna gadaashiisa u yeelay yani marka waxay tahay kacbada lix tiir bay markaa ku taagneyd lix tiir lixda tiir marka saddexna gadaalay ka jiraan markaa saddexdii hore ayuu isaga ku tukaday ayuu dhex galay weliba kuwa uu dhex galay waa midka bidixda oo hal mid bidixu iska mariya labana midigtay ka jireen markaa saddexda tiir ee kacbada markay sidaas oo kale yihiin labana saan tahay midna halkaas oo kale uu jiro saddexna ay saas baaralel ay ula yihiin muwaasi ay ula yihiin saddexdan waa soo dhaafay gadaashiisay marayaan saddexdan hore ayuu marka midka geeska jiro iyo kan dhexe ayuu dhexdooda galay derbigana marka waa ka horeeyaa waa u jeestay macnaha meesha ku jiraa saas wa kaana albeytu yowmaidin maalinkaa kacbadu wuxuu ahaa calaa sittati acmidatin lix tiir ayuu ku taagnaa uma sallaa waa tukaday wajacala baynahu wa bayna aljidaari isaga iyo derbiga oo sutrada u ah wuxuu yeelay naxwan min halaaثati adrucin saddex dhudhun wax la eg saddex dhudhun marka saddex dhudhun la tiriyo derbigu saddex dhudhun ayuu u jiraa xadiidkan hadda miqdaar buu sheegaa marka xadiid kalena wuxuu tilmaamayaa mamaru shaatin kaana baynahu bayna sutratihi mamara shaatin neef ari ah meel in uu mari karo ayaa isaga iyo sutradiisa u dhexaysay waa la jamcinayaa marka sida lagu jamcinayana waxay tahay marka saddex dhudhun ay u dhaxayso isaga iyo derbiga meesha uu ku taagan yahay halaga soo bilaabaa waa marka ay macnaa sutradu markaa waa ka dheeryahay isaga marka waxaa laga soo cabirayaa meesha uu taagan yahay meesha lugihiisa ay yaalaan iyo derbiga saddex dhudhunay isku jiraan dabcan marka sutradaas waa u dhowdahay bixayu marka uu sujuudayo suurtagal waa noqon kartaa inuu ka tago meel ay ri mari kartoo kale inuu banneeyo waa dhici kartaa ayb marka laga hadlaayo mamara shaatin baa u dhexaysa la dhahayana waxaa laga fiirinaya sujuudda yacni maxallu sujuudihi iyo sutrada ayaa waxaa u dhexeeyo mamaru shaatin ma la fahmayna ayb sidaasay marka culimadu u jamciyaan axaadiidtaas xadiidkan waxaa ku jira nebigu inuu ku tukaday laba tiir dhexdooda dadka gabal baa marka waxay u daliishadaan marka la yidhaha masaajidda marka lagu tukanayo war tiirarka ka baxa nebigaaba ku tukaday buu ku leeyahay nebiga keligiisuu ahaa markaa imaa imaam inuu ahaa ama keligiisa uu tukanayo imaamku isaga saf maa ka go-ayana imaamku laba tiir dhexdooda waa geli karaa isaga laakiin dadka ma'muumiinta ahee safan oo tiirku uu ka goynayo safka ma iyagu ma geli karaan tiirarka walidaalika imaamu lbukhaari markuu baabeynayo wuxuu yidhi baabu salaati bayna asawaari fii hayri jamaacatin mr fii hayri jamaacatin baxdi naas marka waxay kuleeyihin tiir in lagu tuka nebigaaba ku tukaday bay nebiga de jamaaco ma u ahay isaga jamaacu ku dhex jiray oo la tukanayo lama tukanay bukhaari baana saa dhahay xadiidkii anasna wuxuu ahaa waa nalaga celi jiray tiirarka dhexdooda haddii marka duruuf aynan keenin in lagu dhex tukada ma aha waa laga waa laga baxaa qaar baa marka waxay leeyihiin maya waa la gelaa sababtoo ah haddii laga hormaro safna uu ka daba maro waxaa dhici karta mararka qaar saddex dhudhun ayay labada saf ka badan isku jirsanayaanay leeyihin xadiidka nebigana waqaaribuu beynahaa buu ahaa sufuufta isku dhoweeya waxay rabaan marka waqaaribuu beyna haada ayay xadidayaan ayaga isku dhowaanshahay waxay ku xadidayaan saddex dhudhun inay isu jiraan labada saf hadhow marka waxay rabaan axaadiidtan nebiga iyo saxaabada ka sugnaatay inay wax ayagu ay markaa ku ijtihaadeen culimada qaar muta-akhiriina ay ku ijtihaadeen bay rabaan inay xakam uga dhigaan xadiidka nebiga sal l slam saddexdan dhudhun nas ma aha labadan saf ha laysku dhoweeyaa la yidhi sida ugu dhow oo layskugu dhoweey karo mukhaalafadana layskaga ilaali karaa loo laysugu dhoweyna saddexdan dhudhun aada naga daba wadaadi nebiga maa sheegayna xadiidkii nebiguu diidaa isaga saddexdaas dhudhun ayuu u diidaa darteed saddexda dhudhun marka ma dad muta-akhiriin unbaa marka isaga ijtihaaday qurbigii ayay meelaha isaga qiya qiyaaseen qala baabu dikri maa yaqdacu الsalaata wamaa laa yaqdacu ida lam yakun bayna yaday lmusali sutratun baabu dikri maa shay cadayntii sheegitaankiisiibu u baab yahay yaqdacu salaata salaada goynayo iyo wamaa laa yaqdacu waxaan goynaynin idaa lam yakun haddaynan ahayn bayna yaday lmusali musaliga hortiisa sutratun haddaynan oolin waxa salaada kaa goynayo goyntuna waxaa weeyaan qaطcu hawaab awaabtii iyo maahne salaadu waa ansaxaysaa akaru ahlilcilmi saasay qabaan wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaziidu wa huwa bnu zurayc qaala xadaanaa yunusu wahuwa bnu cubayd can xumayd bni hilaalin wahuwa alcadawiyu albasriyu hiqat caalim can cabd llahi bni samit can abi darin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa kaana axadukum midkiin haddii uu yahay qaa'iman mid taagan yusallii uu tukanayo fa inahu yasturuhu waxaa asturayo oo dadka ka asturayo ama araggiisa asturayaba idaa kaana beyna yadayhi hortiisu hadday tahay mila muarati milu aakhirati raxli raxliga meeshiisa dambe oo kale haddii hortiisa ay taallo fain lam yakun beyna yadayhi haddii aynan ahayn hortiisa milu aakhirati raxli raxliga meeshiisa dambe wax la mida haddaynan hortiisa ahayn fa inahu yaqdacu salaatahu salaadiisa waxaa goynayo almar-atu haweeneyda walximaaru dameerka walkalbu lswadu iyo eyga madow qultu waxaan idhi maa baalu lswadi min alasfari maxaa xaalkiisu uu yahay kan madow uu kaga duwan yahay midka jaallaha ah min alaxmari midka guduudka ah fa qaala wuxuu yidhi abu dar saaltu marka warkaa hore qultuda cabdullahi bnu saamid uhay fa qaala abu dar wuxuu yidhi sa'altu rasuula allahi sal ly slam nabigan su-aalay kamaa sa'altanii saad ii su-aashay faqaala wuxuu yidhi alkalbu lswadu shaytaanun eyga madow waa shayaan yacnii shaydaanka ey madowbow badana isku soo ekaysiiyaa lanna shayaadiintu tashakul ayay leeyihiin oo waxbay isu ekaysiiyaan eyga madowbow marka aada u jecel yahay inuu isu ekaysiiyo ayb marka calaa suurati ey madow unbaa markaa waxaasu ku imaanayaan ayb qacigan marka fainahu yaqdacu salaatahu almar'atu walximaaru walkalbu lswad mar-ada marka xadiid baa wuxuu ku qeydayaa haweenta qaangaar inay tahay oo walmar'atu alxaa'id ayaa riwaayaasaa dhahayso gabar yar maaha waa mid qaangaara saddexdan arrin marka masaladan ilaa saddex war camal ayaa ku jiro bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin xadiidu abidar waa mansuuq waxaana nasakayay dhahayaan laa yaqdacu salaata shay-un wax salaada gooyaa maba jiraan inkastoo sanadka wax ay ku jiraan kaasi haadaa maslaku naskhi wa maslak kalaa jiro isagana wuxuu leeyahay wixii markaa nusuusi ay ku soo aroortay ka bixinayso saddexdan ka saarayso iyada waa laga saaraa oo maalan caa-ishaoo kale waxay dhihi jirtay shabahtumuuna waxaad nagu shabahdeen bilxumuri waalkilaab dameeraha iyo eeyahaad nagu shabahdeen haddaan haweennahay salaadii baad goynaysaa ayaad leedihiin caa-isha marka waxay dhihi jirtay waxaan arki jiray aniga oo ku gudban nabiga sala allahu calayh waalihi wasalama isaguna uu tukanaayo marka uu sujuudayo lugtan ka laabi jiray marka halkaa waxay ka fahamteen lugka laabidii jirkeedii wax kamid a haddii uu xagga iyo xagga u dhaafayo nabiga sala lla ly slam oo tukanayo iyo inay iyada marto isku mid bay iyada markaa la noqotay ayb oo waxay leedahay marka uu sujuudayana lugta waa qanjaruufanayay waa laabayay lugta markau haddana uu istaago waa soo fidinaya soo fidinta iyo laabidda iyo fidintii qeyb iyada ka mida waayo waxa horay marna marna horay u dhaafaya marna ay laabayso marka muruurkii marka haween inaynan salaaddii goynaynin xadiidkaas marka waa ka qaateen imaam axmedna sidoo kale wuxuu yidhi naagaha iyo dameeraha waxbaa igaga jiro laakiin eyga isaga waa waa waa la nabadgeliyey eyga isaga waa goynaya laakiin labadan kale war baa la geliyey dameerkana ibnu cabaas baa wuxuu dhihi jiray anigaaba anoo dameer dameer dhadiga fuushan ayaan intaan nebigoo dadka tujinayaan intaan soo galay ayaan yacnii waxaan la dhex maray sufuuftii dhexdooda fa marartu beyna yaday bacdi safi ayaan maray nebigana waxba ima dhihin mana i inkirin halkaana waxaa la yidhi dabcan meesha uu maray waa bacdi safi saf sufuufta qaar buu hortooda maray ee nebiga iyo sutradiisa ma kala dhex marin dameerkan qofka ma'muumkana sutradiisa waa sutratu imaamihi marka ictiraad xoog badan ma noqonayo kaas dameerkana waxbaa la geliyey haweenkuna s xadiidkaas baa waxa laga yiriiri eyga laakiin isaga waa sidiisa u baaqi u yahay wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanii shucbatu wahishaam can qataadata qaala qultu lijaabir bni zayd wahuwa abu shachaa ayb maa yaqdacu salaata salaada maxaa goynayo qaala wuxuu yihi kaana bnu cabaasin ibnu cabaas yaquulu wuxuu dhihi jiray almar-atu alxaa'idu haweeneyda qaangaarka ah xaaid hadda midka dhii midda dhiigga uu ka socdo ma laga wada markaas waa midda qaangaarka ah waalkalbu iyo eyga qaala yaxyaa yaxya bnu saciid waxa uu yidhi rafacahu shucbatu xadiidka meeqaa warinaysa yaxya bnu saciid alqataan laba sheekh buu lahaa shucba iyo hishaam markaa wuxuu leey hishaam markuu yidhi rafacahu shucbatu markuu yidhi maxaa laga fahmaya ana hishaaman waqafahu hishaam xadiidka inuu mowquuf uga dhigay cala bni cabaas waana sida hadda uu ku wariyey soo maaha xadiidka hadda inaga noo yaal mawquuf mi amase waa marfuuc waa mawquuf ibnu cabaasaa saas yeeli jiray shucbo laakiin nebigu u tiiriyey isaga riwaayadiisa ayb imaam axmedna wuxuu yidhi hanau yaxya ayb hanaahu yaxyaaha hanaahu yaxyaa labadooda waa isku xiriiriyey shucba iyo iyo hishaam qaala wuxuu yidhi shucbatu rafacahu qaala wa hishaamu lam yarfachu qaala axmedu imaam axmed wuxuu yihi kaana hishaamu xaafidan saa markuu yihi marka wuxuu yihi hishaam xaafid waay marka ibnu rajab meeshaas wuxuu ka fahmay in riwaayada hishaam ay xoog badan tahay ayuu ka fahmay abu xaatim isagana fi lcilal wuxuu yidhi huwa صaxiixu cindii yacni rafca abuu xaatimna wuxuu leeya xadiidka marfuuca waa saxiix aniga agteyda kaa marfuuca ah ee shucbo uu rafciyey waa saxiix uu leeyahay si kastooy markaa ahaata marka waxaad moodaa in ay badan tahay waxa sidan eyga iyo iyo haweenta qaangaarkaa soo reebaayo ibnu cabaas amaa xadiidkii abudar ma kala reebin saddexda wabihi qaala marka qaar baa waxay leeyiin kan shucba kaas hore waxbuu ka nasakha wabihi qaala akhbaranaa moxamed ibnu mansuur can sufyaana wa huwa ibnu uyayna wahuwa ibnu cuyayna qaala xadaana zuhriyu qaala akhbaranii cubayd ullaahi can ibni cabaasin qaala ji'tu ana aniga ayaa imid iyo walfadlu iyo fadlu bnu cabaas calaa ataanin dameer baanu ku nimid dhadig allana anaga noo sugnaatay wa rasuulullahi sal l slam nebiguna yusallii binnaasi dadkuu tujinayay bicarafata uma dakara kelimatan buu sheegay macnaaha macnaheedu uu ahaa famararnaa calaa bacdi safi safkii qaar sufuufta qaarkood baan marnay fanasalnaa waan degnay wa taraknaahaa tartacu dameertiina waa iska dhaaf waa iska daynay waa sii daynay iyadoo daaqayso falam yaqul lanaa rasuulu llahi sal l slama shay-an nebigu waxba nama dhihin marka haddii nebigu uuna waxba dhihin laakiin dameertu xaggay martayna meesha ay ku mareen sufuufta dhexdooda waayo nebiga maahan sutradiisa nebiga iyo sutradii ma kala dhex marin marka maba goynayaba taas awalba muran kama taagna wabihi qaala akhbaranaa cabduraxmaan ibnu khaalidin wahuwa alqaطaan alwaasitiyu uma araqiy saduuqun qaala xadaanaa xajaajun qaala qaala bnu jurayjin akhbaranii moxamed bnu camri bni caliyin wahuwa moxamed bnu camri bni caliy bni abi aalib can cabaas bni cubaydillaahi bni cabaas can ilfadli bni cabaas adeerkiisuu ka warinaa marka ninkan markaa cabaas bnu waxaan ujeedaa cabaas bnu cubaydillaahi bni cabaas maqbuul buu ibnu xajar ugu tarjamay noocun jahaalaa ku sugan can ilfadl bni cabaas qaala zaara rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu booqday cabaasan cabaas fii baadiyatin lanaa baadiye annaga aan lahayn buu ku booqday walanaa kuleybatun ey yar ayaa noo sugnaaday oo noo joogay waximaaratun iyo dameer tarcaa oo daaqayso fasala nabiyu sal l slam alcasra nabiga casarkii buu tukaday wahumaa labadoodana beyna yadayhi hortiisa ay yihiin falam yusjaraa lama eriyin walam yu-aharaa meel dheerna layskama geynin oo gadaalna layskama geynin mana la eriyin markaa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo marka nebiga hortiisa ayay hadba ku soc socdeen ay daaqayeen ama ay maraayeen marka wax salaada goynaya male waa marka dameerkii ey yarna wuu kusoo daray hadda haweentiina caaishaa ka hadashay ayb xadiidkan laakiin ibnu xasmi fi lmuxalla wuxuu yidhi hada baطilu lianna alcabaas bna cubayd illaahi lam yudrik camahu lfadl inqiaac buu ku celiyey adeerkiis fadl ma soo gaarin xaafidkuna tahdiibka wuxuu ku yidhi huwa kamaa qaala ibnu xasmi siduu yidhi wa qaala ibnu lqaطaan ibnu lqaطaan alfaasina wuxuu yidhi laa yucrafu xaaluhu xaalkiisa la garan maayo yani waa majhuululxaal macnaha waa kii uu ibnu xibaan tawhiiqi jiray waa la keli noqon jiray towhiiqiisa cabdulxaq ilishbiilina kitaabkiisa axkaamu lwusطaa waa ku daciifiyey ibnu lqaطaanna kitaabkiisa bayaan ulwahm walihaamka sidoo kale isagana waa ku daciifiyey xadiidkan marka waa xadiid daciif ayb wa bihi qaala akhbaranaa abulashcad wahuwa axmed bnu lmiqdaam alcijliyu saduqu saaxibu xadiid qaala xadaanaa khalidu wahuwa bnu lxaarid qaala xadaanaa shucbatu ana alxakma ahbarahu qaala samictu yaxyaa huwa bnu ljazaar yuxadiثu can suhaybin qaala samictu bna cabbaasin ayb ibnu cabbaas baan maqlay buu leeyahay yuxadiثu annahu mara bayna yaday rasuuli اllahi sal ly slama nebiga hortiisa uu maray huwa isaga iyo wagulaamu min bani haashim inaan reer bani haashim ka mida calaa ximaarin dameer korkii isagoo marka saaran dameer fuushan bayna yaday rasuulillahi sal l slama nebiga hortiisa uu yusallii isagoo tukanaya nabigoo tukanayo ayaan hortiisa dameer ku maray buu leeyay dameer fanazaluu way degeen wadakhaluu macahu way la galeen fasaluu fasallow way tukadeen falam yansarif nebiga salaaddii kama bixin fajaa-at jaariyataani laba gabdhood bay yimaadeen tascayaani oo ordayaan min bani cabdilmualib ilma cabdilmualib ka mid ah fa akhadataa birukbatayhi nebiga labadiisa jilbood bay qabsadeen fa faraca baynahumaa waa kala geeyeen saas u kala qabtay walam yansarif salaadiina kama bixin xadiidkanna hadda wuxuu tilmaamayaa ibnu cabbaas oo dameer fuushan kuwii hore famara bayna yaday bacdi safi sowmahayn hadde nebiganba hormaray buu leeyahay ayb xadiidkan marka war badan baa ku jira ibnu abi xaatim fi lcilal wuxuu yidhi sa'ltu abi can xadiidin rawaahu alxakamu bnu cutaybata can yaxya aljazaar can suhaybin abi sahbaa can ibni cabaasin qaala kuntu raakiban calaa ximaarin xadiidkan w famarartu bayna yaday nabiy sal l slam qaala abi aabbahay wuxuu yidhi buu yidhi marka waa abu xaatim rawaahu camru bnu murata can yaxya aljazaar can ibni cabaasin walam yadkur suhayban suhayb lama sheegin marka yani wuxuu leeya yaxya aljazaar can ibni cabaas waay riwaayadii xakam ibnu cutaybana maxay ahayd yaxya aljazaar can suhaybin qaala samictu ibna cabaas ayb qultu liabii marka laba riwaaya hadda meeshii timid aabbahay baan waxaan ku yidhi buu yidhi ayuhumaa asaxu yaa asaxnimo badan qaala hada zaada rajula wadaka naqasa rajulan kan mid buu ziyaadiyey mi kanna mid buu nuqsaamiyey wakilaahumaa saxeixaani wakilaahumaa saxeixaani markuu yidhaahdo wuxuu ujeedaa midna irsaal khafiyana ma jiro masiid fii mutasili asaniidna ma jiro oo riwaayada marka yaxya bnu yaxya aljazaar marna toosu marna wuxuu ka maqlay suhayb can ibni cabaas marna yacni ibnu cabaasouba toos uga maqlay waa dhici kartaa mar intuu waasida xadiidka ku helo haddana sanad caaliya inuu ku helo suuragal waa noqon kartaa ibnu abi khaythama wuxuu yidhi qiila lam yasmachu min ibni cabaas baa la yidhi yaa laga yaxyal jazaar ibnu cabaas waxba kama maqlin jaamicu taxsiilka saasaa ku taal marka oo calaa-i marka haddii marka midaan dambe la qabto irsaal khafiyaa lagu cilaynaa marka riwaayadaas ayb ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu ku yidhi wafii musnad limaami axmed ana yaana yaxya aljazaar lam yasmachu min ibni cabaas waظaahiru ana dalika min qowli shucbata waay marka wakalaamu axmeda yadulu calى ana asaxiixa dukuluhu fi اlisnaad warka axmedse wuxuu tusaa sanadka in uu ku jiro ayb imaam axmed xadiidkan uu sheegay markaasuu yiri laysa huwa bidaka yacni min jihati isnaadihi marka ayb matniga xadiidkana marka sanadka xoogaa khilaafkaas baa ku jira matnigana nakara ku jirto nakaaradu waxay tahay anahu mara bayna yaday rasuulillahi sal l slam muslim iyo waxay wariyeen bayna yaday bacdi safi qaraabo marka aada shadiid u ahaa ku jirta waana lagu cileeyey xadiidka waayo bukhaari iyo muslim xadiidkanay soo saareen min wajhin can ibni cabaasin famarartu bayna yaday bacdi safi marka ibnu rajab waa gebagabeeyey waxa uu yihi facalaa taqdiiri an yakuuna bnu cabaas mara bayna yaday الnabiy sal ا l slam wahuwa yusalii ilaa gayri sutratin fainahu yuxmalu calaa anahu mara bayna yadayhi min bucdin haddii riwaayadaas la qaato oo la yidhaahdo nebigu hormaray tanna waa ansaxday tanna waa ansaxday midda inuu nebiga hormaray ah isagoon sutro lahayn waxaa lagu macnaynayaa meel fog ayuu ka maray isagoo dameerkaa marka saaran ayb fainahu laa yudanu bilfadli waakhiihi an yamuraa calaa ximaarin bayna yaday nabiy sal l slam bilqurbi minhu ogaa wuxuu leeyahay la malayn maayo inay meel nebiga u dhow asagoo tukanaya haddana ay dameer la hormaraan waidaa kaana muruuruhumaa bayna yadayhi mutabaacidan fainahu laa yadur hadday marka fog tahay dhib ma laha ayb wamuruuruhumaa calaa hadihi اlxaali wujuuduhu ka cadamihi markaas maridooda meel dheer ay ka mareen mas'aladii waxa u dhibaya male wujuuduhu ka cadamihi waay marka meeshaa marka wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo hadday meel dheer ka mareen dameerkii salaad ma gooyo ama saameyn kuma yeelanayo haddii qofka sutradiisa iyo isaga inta udhexaysa uu maro daliil yacni xujo ku noqon maayo kan ayuu ka wadaa leanna meel dheer bayba ka mareen ayb wacalaa taqdiiri an yakuuna lam yamuraa ilaa bayna yaday bacdi safi haddii la qadarana walam yamuraa bayna yaday الnabiy sal ا l slam wالriwaayaat الصaxiixaةu inama tadulu calى dalika maca maa culima min caadaة الnabiy sal ا l slama min salaatihi ilى اlcanazati fi asfaarihi haddii sida kale la yidhahna dhib maba le iyada sufuuftii qaar ka mida ayuu dhex maray haddii la yidhaahdana sutraة اlma'muumi waa sutraة اlimaam ayaa sutro isaga u ah taa marka wax dhiba male buu leeyahay meeshaas marka adu waxa yaabahaas baa ku jiraan ayb wbihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khaalidun huwa bnu اlxaariث qaala xadaanaa shucbaة can mansuuri huwa bnu اlmuctamir can ibraahima can اlأswad can caaishata qaalat kuntu bayna yaday rasuuli اllahi sal l slam aan ahaa wahuwa yusalii isagoo tukanayo faidaa aradtu haddaan doono an aquuma inaan kaco karihtu waxaan nacayay an aquuma inaan istaago faamura aan maro bayna yadayhi nebiga hortiisa ayb ayaan nacayay marka maxay samaynayseen in salaltun silaalan ayar baan marka siib maayey siib mitaan siib mitaankuna hadda waxay tahay markaa lugteedii inay nebiga ka wareejiso oo ay markaa yacni soo laabato soo laabadkaas marka maadaama uu baabkan ku daray muruuroo kale ayuu xisaaban yahay ahlu cilmiga qaarna waa dhahaan sidaas binaan calaa dalika bay marka caa-ishana u daliilsan jirtay gabnaaguhu inaynan salaada goynaynin hadday hormaraan ayb halkan baab aan ku darno baabu tashdiidi fi lmuruuri bayna yaday lmusali wa bayna sutratihi adkeynta la adkeeyey caddaynteeda maritaanka la marayo bayna yaday lmusali musaliga hortiisa qofka tukanaya hortiisa wa bayna sutratihi iyo sutradiisa inta udhexayso wbihi qaala ahbaranaa qutaybaة can maliki can abi الnadr can busr bni saciidi ana zayda bna khaalidi arsalahu ilaa abi juhaym zayd bnu khaalid baa diray ilaa abi juhaymin buu u diray riwaayadan marka imaam malik waxay leedahay almursilu zayd bnu khaalid wاlmursalu ilayhi waxaa weeyaan abu juhaym ibn اlxaariث ibni sima maalik saasuu u wariyey hayru maalik sida ibnu cuyayna wuxuu u wariyey bilqalbi ayuu u wariyey bilqalbi qalbigu marka muxuu noqonaa mursilka ayuu wuxuu ka dhigay abu juhayn mursalu ilayhina wuxuu ka dhigay zayd ibnu khaalid bacdi ahlilcilmi marka waxay yihahdeen riwaayada maaligay rajaxeen midda ibnu cuyayna marka marjuux bay ka dhigeen hayru maxfuuda ayb meeshaas marka yaxya bnu yaxya ibnu maciin baaba ka mida a'imadaasaa rajaxday oo wuxuu yidhi ibnu maciin huwa khaطa'un riwaayada ibnu cuyayna ibnu lqaطaani alfasi baa marka tacqiibiyey wuxuu yidhi laysa khaطأu bni cuyaynata fiihi bimutacayin ibnu cuyayna khadigiisa waajib maaha buu leeyay mutacayin ma aha oo ma caynoobaya bimacnaa wuxuu ka wadaa xaqiiq ma ahan waay in isaga uu gafsan yahay saasoo kaleu marka uu yidhi lixtimaali an yakuuna abu jahmin waxaa suuragal noqon kartuu yidhi abu jahm bacatha inuu diray bishru bnu saciid inuu diray busr bnu saciid inuu diray oo uu zayd u diray ka kalena inuu diray oo uu usoo diray abi juhayn si uu markaa u xaqiiqsado wax saasoo kale u sheegay adiga ibnu xajar marka mas'ale muhiimou meeshan ka baraarujiyey oo u baahan fahm qaala ibnu xajar mucaqiban calaa dalika marka wuxuu yidhi tacliilu اla'mati lilaxaadiidi mabniyun calaa galabati danni a'imada markay tacliilinayaan axaadiidta oy leeyihin tan waa khada tanna waa sawaab waxay ku dhisan tahay halabatu danni waa ijtihaad sida ay iyagu dannigooda qaalibka ah bay ka hadlayaan faidaa qaaluu hadday dhahaan akhda'a fulaanu fii kada lam yatacayan khada'uhu hadday dhahaan hebel waa gafay khada'a mutacayin ma aha fi nafsi اlmri bal huwa raajixu lixtimaali fayuctamadu waa ixtimaal raajixa waayo waa la cuska karaa walowlaa dalika haddaynan sidaa ahaa lahayn lama shtarau intifaa shuduudi lama shtarau intifaaءa الshaadi wa huwa ma yukhaalifu الhiqaةu fiihi man huwa arjaxu minhu fi xaddi صaxiix markay saxiixa sheegayaan cadamu shuduud shardi ugama dhigeen leanna cadamu shuduudku wuxuu ka imaanaa mukhaalafo mukhaalafaduna wax oo lagu keenayo ijtihaad iyo halabatu danni wa wa ilaa halkaan ninba waa dhici kartaa inuu sawaab yahay waa suuragal laakiin waxay fiiriyeen qaraa-inta in halka qof riwaayadiisa ama ninka laga xifdiga badan yahay inay khada tahay baa usoo baxayso laakiin fii nafsi اlamri waa dhici kartaa inuu sawaab yahay meeshaas marka xadiidka takhriijintiisa waxaan ujeedaa taxqiijintiisu waa mas'ale ijtihaadi ah waayo halabatu danni ku dhisan khada iyo sawaab waa iska labada waa ixtimaali kartaa ayb marka isaga ibnulqataan khada'a ibnu cuyayna mutacayin maaha markuu leeyahay ee qasab maba ahanba mutacayin inay wuxuu ahaadaanba halkaas marka ibnu xajar saasuu ku tacqiibiyey meeshaan qaala marka wuxuu yidhi yas'aluhu wuxuu diray zayd bnu khaalid baa diray abu juhayn buu u diray yas'aluhu isagoo su-aalayo maadaa samica min rasuuli llahi sal l slam yaquulu wuxuu maqlay nebiga oo dhahayo fi lmaari bayna yaday lmusalli uu ka yidhi midka maraya qof tukanayo hortiisa faqaala abu juhaymin wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam low yaclamu lmaaru midka maraya hadduu ogaan lahaa bayna yaday lmusalli qof tukanayo hortiisa maadaa calayhi waxaa korkiisa ahaanaya waxaa korkiisa ahaanaya maxay tahay oo min alimi miyah macnuhu saas waa iska yahay laakiin riwaayaadka bukhaariga oo dhan baaqi lkutubi sita maadaa calayhi bis baa ku tahay min alimi maleh hal riwaayo ayaa kushmihani waxa uu sheegay min alimi buu ku daray min alidmidana ibnu xajar wuxuu leeyahay ibnu abi shayba musanafkiisa ayaa waxaa ku dhacday yacnii min alimi marka waxaa suuragala xaashiyada inay min alidmi ku taalay tafsiir ahaan oo isagu marka uu xadiidkii ku dhex daray sulbulkitaab markaasuu yidhi kushmiyahani raawi unbuu ahaa buu yidhi kaana raawiyatan nin markaa wuxuu yidhi ma ahayn ayuu leeyahay xufaadda xadiidkana ka mid ma ahayn marka baabkan looma ictimaaday walaa min ahli اlcilmi buu yihi xataa bal kaana raawiyatan buu yihi bes wixii marka raa riwaayada iyo baa waxaaba ku tacalluq waa suuragal laakiin waxyaabahan oo kale isaga ma dabdigeeda aada muctamed ma ugu noqonayo saasuu yidhi waxaa kaloo iyadana meeshaan muxibu dabari axkaamkiisa isagana min alithmi bau qoray bukhaariy uuna u nisbeeyey waana lagu ceebeeyey uu yihi marka meeshaas isaga yani waa lagu tacqiibiyu ka wada ayb saaxib alcumda isagana cabdulghani bn cabdilwaaxid min alithmi buu qoray isaga wuxuu ku yihaam gelinaaba weliba bukhaari iyo muslim inay min alithmi ku jirto mana ku jirta saa darteed kutubaha mukhtasaraadka ah waxaan ujeedaa kutubaha xadiid gaar ah lagu soo ururiyey ee ayagu marka yacni usuushoodu ay dam ay horeyso mar walba marka la akrinaayo usuushana in lagu fiiriyo waa muhiim leanna qofkani waa iska wahmin karaa waxbuu qaldi karaa kitaabka asalkaa haddii uu yaallo waa in la fiiriyo isaga kutubul atraafna waa in la fiiriyo wixii markaas nusakha iyo waa laga ogaan karaa kutubtan oo atraafta ayb ayb marka maadaa calayhi waxa korkiisa ahaanayo maadaa bimacna aladii waa iska noqon kartaa ama maadaa maxaybaa calayhi isaga korkiisa ahaanayo hadduu saa ogaan lahaa taa uu garan lahaa lakaana ogaan lahaa lakaana an yaqifa lakaana wuquufuhu istaagitaankiisa arbaciina uu istaago afartan wuxuu ahaan lahaa wuquufkaasi khayran lahu mid isaga u khayr badan min an yamura inuu maro uga khayr badan beyna yadayhi hortiisa afartankuna marka iyado lafteeda ibhaan baa ku jira bacdi riwaayaat arbaciina khariifan ayay dhahayaan iyagana war un kama tagana war un baa ku jira ayb wbihi qaala akbaranaa qutaybaة can maliki can zayd bni aslam can cabdiraxman bni abi saciidi can abi saciid ana rasuula اlahi sal l slm qaala ida kaana axadukum yusalii midkiin hadduu yahay inuu tukanayo falaa yadac yuusan ka tegin axada axad an yamura inuu maro beyna yadayhi hortiisa fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu hala dagaalamo hala dagaalamana marka abu saciid laftiisa laga fahmaa ficilkiisa tafsiirkeeda oo markii wiilkii dhallinyarada ahaa uu soo hormari rabay min aali abi mucayd oo uu damcay inuu soo hormaro isagoo salaadii markaa jumcada meelaha ay ahayd waa iska celiyey mar labaad buu haddana meel intuu waayey buu kusoo noqday xoogaa waa ku xoojiyey haddana mar saddexaad waa u diiday markaasha imaamu shaafici wuxuu leeyahay qitaalkan iska celintaa lagu xoojinaa waaye maahane waa lala dagaalamaa maaha leanna dagaalku wuxuu keenaa salaadiiba in laga baxo xadiidkuna wuxuu ahaa ina fi الsalaati lashugla hada akiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed